إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan madaxweynaha dowladda federaalka oo ay tiiraanyo ka muuqato ayaa garoonka muqdisho ku arkay qaar ka mida askartii ku dhaawacantay dagaallo shalay ka dhacay duleedka degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe wiil dhallinyaro ah oo muddo ku xirnaa xabsiga godka jilicow ee magaalada muqdisho ayaa ka hadlay tacadiyo kala duwan oo uu qaarkood damiirku diidayo kuwaas oo uu kala kulmay gudaha xabsiga haweenka ku nool magaalada saakow ayaa bixiyey hadiyado ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan jiidaha hore ee dagaalka in ka badan konton degmo oo ku yaala dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato itoobiya ayaa laga soo sheegayaa biyola'aan baahsan waxaa la baahiyey sawiro muujinaya khasaaraha dowladda federaalka ku gaaray dagaal ka dhacay bursheeq oo dhacda dhuleedka degmada cadalle ee wilaayada islaamiga ah shabeellaha dhexe dagaallo u dhexeeyay maamulka kumeel gaarka ah ee gobolka tigreega iyo t b l f ayaa ka dhacay magaalooyin dhowr ah xilli xiisadda u dhexaysa itoobiya iyo eritariya ay cirka isku shareertay wararka dibaddana waxaad dhegaysan doontaan ruushka ayaa ku dhawaaqay in ciidamadiisu ay la wareegeen in ka badan toban magaalo oo ku yaala gobol ka tirsan dalka yukrain intaasu waxay ahaayeen qodobada warka duhurnimo goordhowna warkaas ayaan faahfaahin doonnaa قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
waa maalinimo arbaca ah oo taariikhda hijriga ay ku beegan tahay labiyo tobanka bisha sagaalaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga oo waafaqsan tobanka bisha saddexaad sannadda labada kun iyo shan iyo labaatanka ee miilaadiga ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran madaxweynaha dowladda federaalka oo ay tiiraanyo ka muuqato ayaa garoonka muqdisho ku arkay qaar ka mid a askartii ku dhaawacantay dagaallo shalay ka dhacay duleedka degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe tafaasiil warkaasi ku saabsan waxaa la diyaar ah waryaheena cabdalla mukhtaar waxaa maalintii shalay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho laga dejiyey dhaawacyada qaar ka mid ah askarta dowladda federaalka ah ee ku waxyeeloobay dagaaladii shalay ka dhacay duleedka degmada cadal leh ee gobolka shabeellaha dhexe madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh oo ay murug badan ka muuqato ayaa waxa uu garoonka diyaaradaha ku qaabilay dhaawacyada askartaas qaar ka mid ah askarta shalay laga dejiyey garoonka diyaaradaha ayaa ah kuwo ay xaaladooda culus tahay sida laga dheehan karo muuqaallo laga soo qaaday iyagoo dhaawacyo garaab ah xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka ah ayaa iminka ah mid niyad jabsan oo tacsiye ujoog ah maadaama ciidankiisa ay yihiin kuwo ku la-anaya rasaasta ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee sida dardarta leh uga socota gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan
wiil dhallinyaro ah oo muddo ku xirnaa xabsiga godka jilicow ee magaalada muqdisho ayaa ka hadlay tacadiyo kala duwan oo uu qaarkood damiirku diidayo kuwaas oo uu kula kulmay gudaha xabsiga warkan waxaa noo diyaariyey waryaheena cali aadan cabdiraxmaan cismaan waa wiil dhallinyaro ah oo muddo ku xirnay xabsiga godka jilacow ee magaalada muqdisho halkaas oo lagu hayo dad badan oo aanan waxba galabsanin xabsigan oo si weyn uga caanbaxay jirdilka iyo xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ayaa ah meel lagu sirciyo maxaabiista aan isdifaaci karin cabdiraxmaan wuxuu ka sheekeeyey dhibaatooyinkii uu la kulmay intii uu ku jiray xabsiga wuxuuna xusay inuu halkaas ku waayey ganacsiga yara laguna xiray arrin uusan wax shaqo ah ku lahayn maxaabiista kale ee la xirxiray ayaa la kulmay cadaadis joogto ah iyagoo aanan la ogolayn xuquuqda asaasiga ah halka qoysaskoodana aysan helin wax war ah oo ku saabsan xaaladooda anigaa lee waday ani markaa lee waday eh, meel oo lahaayo sheelal lahaayo kuleel badan aa laga gelay oo maanta oo dhammaan babis aa iska dabawadaysid jilacow dhexdiisa ku tahay ani waxaa i waday kuwan oo boondheera i waday ilaalada shacabka kuwa boondheer ilmo yaryariis aa i wadeen sheeladaasaa nala geliyey kuleel dhilmaayo iyo ur iyo adi dhibaatay ahayd adii isla markii oo ciqaabi ugu bilaabay aa istuuroy dhahay waa istuuray xabadkaa dhulka ii yaalay waa ani markii waa waa ilin la iga socota ciqaabta yacni inaa garbaduub lee xiro eh, in aniga lee haraantiyo yacni asigoo kawa buudbuud wata oo wejigii ka haraantinaya iyo adii marka dambena xitaa wuxuu sameeyey inuu saas ii xiray katiinad igula xiray yacni intana waa iga xiran tahay xirigaa iga yaalo intana xirig kaleeto wixii inta kaleenta feer iyo jug iyo ma- eh, inuu dhahayo meeshaan anaga dadka xitaa waa ku isticmaalnaa ninkaan sarwaalki inuu dhahay xabsiga godka julucu wuxuu astaan u yahay cadaalad darro iyo xadgudubyo ka dhan ah dulmanayaal badan ayaa ku xiran iyagoo aanan la ogeyn mustaqbalkooda halka kuwa horey ugu baxay ay ka sheekeeyeen tacdiyo argagax leh
haweenka ku nool magaalada saakow ayaa bixiyey hadiyadoo ay ugu tala galeen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan jiidaha hore ee dagaalka faahfaahinta warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena maxamed muudey galcad wiilashii galay ayaan gacal wadaagnaye geesigii halyaygii markuu goobta hoora gaaray istishaadigoo galay muxuu kaga gariirsiiyey wadnahaa go'o waa kuwii goobta waada yeela munaasabadan ayaa ahayd mid haweenka wax ka barta macaahidda iyo maraakiista degmada saako oo maanta wareejinayay agabyo ay uga talagaleen mujaahidiinta sufuufta hore waxaana munaasabadda lagu casuumay culimowdiin ugaasyo iyo waxgarad kale haweenkii agabyada bixinayay ayaa ka warbixinaya waxyaabaha ay ugu talagaleen ciidanka mujaahidiinta annagoo ka mid a gabdhaha maraakiista saakow halkan waxaan walaalaheen hadiyo ugu wareejinaynaa hadiyado hadiyadahaas waxaa ka mid a konton iyo lix loor oo buskul ah afartan kartoon oo timir ah sawiiq waa cabitaan diyaarsan aan walaalaheen mujaahidiinta ugu talagalnay waxaa ka mid a een, oomo lix loor oo oomo ah waxaa ka mid a shaambo toban kartoon waxaa ka mid a boqol iyo labo cimaamadood boqol iyo labo fanaanadood boqol iyo labo buumo caagadaha galaysan iyo koobabkoodii muraayadahooda waa shan boqol oo caag shan boqol oo caag intaas weeye walaalaheen muslimiinta mujaahidiinta furimaha jooga ma insha allahu tan keliyana noqon mayso saasaan insha allah waa wadanaa xafladda waxaa ka hadlay mid ka mid ah martisharaftii lagu casuumay isaga oo bogaadiyey agabka ay haweenka u diyaariyeen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan jiidda hore ee dagaalka nabiga calayhi salaatu wasalaam hadalkiisu wuxuu ahaa ninkii nin duulaaya qabanqaabiya oo diyaariya asagoo duulay uu la mid yahay marka gabdhahaas furmahay ku jiraan allah subxaana wa tacaala amarkaas waafajiyey waan u mahadinaynaa allah subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa in ilaahay amsaashooda ilaahay uu noo badiyo malaaq biyey malaaq axmed oo ah malaaqa guud ee beesha macalin weyne dhanka kalena ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa soo dhoweeyey hadiyadaha kala duwan ee ay bixiyeen haweenka bacda mahadda alle ee waxaan u mahadinaynaa gabdhaha muslimaadka ah ee degan walaayada jubbada dhexe khaasatan maxaafada saakow ee maanta ku wareejinayo mujaahidiinta walaalahooda jihaadka uga deeqay alaabo oo muhiim u ah jihaadka ilaah ayaa u mahadsan gabdhihii isxilqaamay ee intaas bixiyey waxaad u bixisay ilaahay dartiisa waxaan leeyahay ilaahay miisaankan akhraadi ku kabo waxaa marar badan sidan oo kale haweenka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ay hadiyado kala duwan ku wareejiyeen ciidanka jooga furumaha hore ee dagaalka aad baad u mahadsan tahay maxamed muudey axmed in ka badan konton degmo oo ku yaala dhulka soomaali galbeed ay gumaysato itoobiya ayaa laga soo sheegayaa biyola'aan baahsan iyadoo lagu guda jiro xilliga jiilaalka ayaa waxaa la soo warinayaa in biyola'aan darani ay ka jirto degmooyin badan oo ku yaala dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga itoobiya ilaa konton iyo shan degmo oo ku yaala dhulkaasi ayaa la soo sheegayaa in ay ka jirto biyola'aantan oo saameyn ballaaran ku yeelatay dadka iyo dunyada xilli aysan jirin wax gurmad ah oo ay dadku ka helayaan maamulka halkaa ka jira ee xabashida ku daaban tani ayaa waxaa la leeyahay waxa ay saamaysay dad ku dhow hal dhibic sagaal milyan oo ruux sida uu sheegayo axmed yaasiin oo ah wasiirka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka ah ee maamulka xabashida ugu magacaaban dhulkaasi
kolley saad la socotaan waxaa la galay xilligii jilaalka la galay magaranaysaa mar kastoo jilaalka la galana waxaa iska soo baxa dhibaatooyin dhinaca biyo la-aanta iyo daaq la-aanta si guud waxaa weye daaqu hadda ma xuma laakiin dhinaca biyo la-aanta walwal fara badan ka jiraan marka ilaa shan iyo konton degmo macnihii qiimayntii ugu dambeysay aan samaynay waxaa ka jira maaragtay xoogaa biyo la-aan baa ka jirta marka saamayn guud marka la yidhaahdo hal dhibic sagaal milyan oo qof bay saamaynaysaa waana gobollada oo dhan waxaa la baahiyey sawiro muujinaya khasaaraha dowladda federaalka ku gaaray dagaal ka dhacay bulsheeq oo dhacda duleedka degmada cadal leh ee wilaayada islaamiga ah shabeellaha dhexe warkan waxaanuu diyaariyey waryaheena cabdulahi yaasiin jaamac sawirada ilaa iyo toban askari oo ka tirsanaa ee dowladda federaalka ah ayay muasasad alkataa'ib oo ah garabka warbaahinada xarakada shabaab almujaahidiin waxay ku baahisay internetka kadib dagaal shalay ka dhacay ee deegaanka burshe sheekh oo hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe sawiradan ayaa internetka ku faafay bulshaduna si aad ah ayay u hadal hayaan iyadoo qof weliba haddii uu yahay mid ka tirsan dowladda federaalka ah ama haddii uu yahay dadka taageersan xarakada shabaab almujaahidiin iyo dadka kaleba ay doonayaan in ay mar uun arkaan oo sida wax u dhaceen ay ogaadaan waxaan la soconaa in lagu jiro xilli jiilaal ah oo adag dhulkuna waa bacaad lagu dagaalamay waxaana sawiradan la qaaday xilli cadceedu ay kulushahay dagaalkuna shalay maalin weyn buu dhacay dhowr marna waa la isku soo noqday oo ilaa iyo dhowr maree la jebiyey ciidamada dowladda federaalka ah sidaa aawadeed waxaa sawirada ka muuqata in la qaaday xilli cadceedu ay kulushahay waxaa kaloo sawiradu ay ka turjumayaan in ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin dagaalka ay ku taagroonaadeen waxyaabaha aan sidaa u leenahana waxaa ka mid ah meydadka waa la isu soo jiiday oo hal goob baa lasoo wada dhigay mararka qaar waxaad arkaysa sawirada waxaa lagu qaaday goobtii askarta lagu dilay mar kalena waa la isu soo jiiday oo waa la isu keenay ninka awooda in uu meydad inta isu soo jiido hal goob soo dhoobo waa nin goobta ku adkaaday oo islamarkaasina uu jabay ninkii kasoo horjeeday waxaa kaloo goobta ka muuqda hubkii laga furtay ciidamada dowladda federaalka ah ciidamada dowladda federaalka ah intii dagaalka aan lagu jebin waxaa u suuro gashay in ay qaataan meydadka ilaa iyo sideed askari sidoo kale waxay qaateen sideed iyo labaatan askari oo dhaawac ah kuwa oo ay qasab tahay in loo qaado magaalada muqdisho oo isbitaalada lagu daweeyey waxaa xusad mudan in askarta dowladda federaalka ah shalay bursho sheekh looga dilay oo sideed iyo toban ah qaarkood ay saraakiil yihiin waxaa xusud mudan in dowladda federaalka maalmihii tagay ay waday abaabulkii ugu dambeeyey si bursho sheekh looga saaro ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin muqdisho ayay ciidamo ka keentay kuwo kale waxay joogeen raagaceelle kuwo waxay joogeen halka la yirahdo xaaji cali deegaanadaas oo bursho sheekh duleedkeeda ah waxa ay isu keentay ciidan ay ku qiyaasaysay amaba ay ku haminaysay in ay cagta mari doonaan ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin marka tiradooda loo eego marka loo eego hubka ay heestaan marka loo eego diyaaradaha shisheeye ee kor ka taageeraya marka loo eego saraakiisha hogaaminaysay oo ahaa niman muddo ee dagaal kusoo jiray laakiin iyadoo sidaasi tahay ilaahay amarkiis jab ayaa gaaray ciidamada dowladda federaalka ah dib ayayna u baqdeen kadib dhowr mar oo dagaalka lagu jebiyey muddo laba toddobaad iyo dheeraada oo ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay ku sugan yihiin deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe oy kala wareegeen dowladda federaalka ah waxaa dhacay marar kala duwan dagaallo sidan oo kale meydad ciidamada dowladda federaalka laga dilay ay soo bandhigtay xarakada shabaab almujaahidiin waxaa ka mid a meelaha ciidamada lagu laayay ee meydadkooda lasoo bandhigay ceel cali axmed waxaa ka mid a meesha la yidhaahdo cali fool dheere sidoo kalena waxaa ka mid ah deegaanka loo yaqaano boos hareeri deegaanadaas oo ah iminka kuwo nabdoon oo ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay ku sugan yihiin ugu dambeyntii dowladda federaalka ah in askari laga laayo oo gaadiid laga furto oo magaalooyin laga qabsado waxa uga xanuun badan in masawirada ama sawirada lasoo bandhigo oo la muujiyo askarigiioo la yaqaan oo hebel hebel ah iyo sarkaalkiioo la yaqaan oo hebel hebel ah oo meyd ah oo afka ciidda ku haya waxa uga sii xanuun badan askarta maxaabiista ah iyadoo lala socdo inta dagaaladan ay socdeen in xarakada shabaab almujaahidiin ay maxaabiis qabatay muuqaldubayaal ka tirsan muasasada alkataa'ib ayaa waxay ku sugan yihiin furunta dagaalka waana nimanka soo gudbiya muuqaalo aan daawanay inta dagaaladan ay socdeen iyo musawiro la baahiyey intaba baahinta muuqaalada iyo musawirada ee meydadka ciidamada dowladda federaalka ah iyo hubka iyo gaadiidka laga qabsada intaba waxa ay dhaawacaysaa niyadda askarta kale waxay dhaawacaysaa taageerayaasha waxaa kaloo beeninaysaa wararka dowladda federaalka ay badanaa baahiso oo ah kuwo been abuura oo meel iyaga looga taagroonaaday ay ku sheegaan inay ku taagroonaadeen oo meel iyaga askar looga laayay ay leeyihiin anaga askar ku layn
dagaallo u dhexeeya maamulka kumeel gaarka ah ee gobolka tigreega iyo t b l f ayaa ka dhacay magaalooyin dhowr ah xilli xiisadda u dhexaysa itoobiya iyo eritariya ay cirka isku shareertay warkan waxaa noo haya farxaan cali cabdulaahi abaanduuliyihii hore ee ciidanka itoobiya gaashaanle dhexe sadkaan jebretensey oo qayb ka ahaa dagaalkii kol hore dhex maray dowladda eritreya iyo itoobiya haatanna ka mid ah hoggaanka tigrey ayaa sheegay in dagaalka eritreya iyo itoobiya yahay mid wakhti kasta dhici kara ninkan oo ahaa abaanduulaha ciidanka itoobiya sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo kowda ilaa labada kun iyo kowdii ayaa sidoo kale qayb ka ahaa duulaankii itoobiya sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii kusoo qaaday soomaaliya gaar ahaan gobolka gedow katajo reda ayaa dhankiisa isaga oo arrintan ka hadlayay wuxuu yidhi weerarkan waa qayb ka mid ah qorshe lagu doonayo in si sharci darro ah xukunka loogu dhiibo garab ka mid ah t b l f taasoo si toos ah uga hor imaanaysa rabitaanka shacabka tigrey iyo heshiiskii britoria wuxuu ugu baaqay dhinacyada saxiixay heshiiskii britoria inay si deg deg ah uga falceliyaan xaaladda taagan inkasta oo ay jiraan eedeymo sheegaya in saraakiisha militariga ee taageersan garabka dibreshan kuwaasoo sidoo kale lagu tuhunsan yahay inay ku lug lahaayeen ganacsiga dahab ee sharci darrada ah iyaga oo u maraya eritreya ay si qarsoodi ah ula kulmeen dowladda eritreya haddana saraakiishan ayaa beeniyey eedeymahaasi dowladda uu hogaamiyo abiy axmed ayaa weli ka hadlin xaaladda cakiran ee gobolka tigrey iyadoo siyaasiyiinta gobolku sheegayaan in abiy uuba qayb ka yahay horidda colaadahan dhanka kale warar lagu faafiyey baraha bulshada ayaa sheegaya in gobollo ka mid ah tigrey gaar ahaan bariga oo taageersan maamulka kumeel gaarka ah ay bartilmaameed u yihiin weerarka ugu dambeeya ee garabka t b l f ee debression waxaa sidoo kale soo baxaya warar sheegaya in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daronista oo ay leedahay etoobiya dulhahaabayso xadka tigreyga iyo eritereya iyo deegaanada ku hareereysan gaar ahaan aagga salambesa geesta kale ciidamo aan tiradooda lacaymin ayaa lagu waramayaa inay ka baxsadeen xerada hawaash markay maqleen in loo wado dhinaca xadka eritereya iyadoo dhanka eritereya ay heegan ciidan iyo abaabul ballaaran sanooyinkii dambe ka jirtay haddana waxaa socda diyaargarow xooggan oo labada dhinac ah dhinaca galbeedka tigrey ee magaalada xumeera waxaa jira dhaqdhaqaaq ciidan waana halka ay eritereyaanku xoogga ku haystaan ayagooo kaashanaya xoogaga faano ee amxarada deegaanka cafarta waxaa laga soo warinayaa in lagu arkay gawaari ay saaran yihiin taangiyo ilaa soddon ah oo kusii jeeda bure oo ku taalla xadka etoobiya iyo eritereya kuna toosan magaalada casab sida ay sheegayaan saraakiil aqoon u leh aaggaas haddii ra-iisul wasaare abiy axmed uu rabo inuu eritereya ka weeraro dhinaca bure ee deegaanka cafarta aysan abiy ka suurtoobin in eritereya uu weeraro oo ma hayo bay leeyihiin tabar iyo taagtoona laakiin meesha uu u socda ay ku sheegeen inay tahay saylac iyo soomaaliya warkana dhegaystayaal waxaad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambayntiina ruushka ayaa ku dhawaaqay in ciidamadiisu ay la wareegeen in ka badan toban magaalo oo ku yaala gobolka kask ee dalkaasi yukrain ruushka ayaa ku dhawaaqay in uu la wareegay laba iyo toban magaalo oo ka tirsan gobolka kask isagoo ka jawaabaya weeraro xooggan oo ay yukrain shalay ku qaaday magaalada moscow ee caasimadda dalkaasi wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay la wareegeen laba iyo toban magaalo oo ka tirsan gobolkaasi ayna hal maalin gudaheeda qabsadeen dhul dhan boqol kilomitir oo isku wareeg ah oo ka tirsan gobolkaasi mareegaha internetka ee militariga raashka ayaa lagu sheegay in ciidamada ruushka ay gacanta ku dhigeen inta badan qaybaha magaalada sudeeqa ee gobolka kaask iyadoo wararku ay sheegayaan in ciidamada yukrain ay inta badan isaga baxeen magaalada waxaana ay ku sii jeedaan magaalada saami ee dalka yukrain weerarkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo saraakiisha ruushka ay sheegeen in yukrain ay talaadadii la beegsatay magaalada mosk iyo nawaaxigeeda weerarkeedii ugu weynaa ee abid ay ku qaaddo caasimadda halkaas oo ay ku dishay ugu yaraan saddex shaqaale ah oo ku sugnaa baqaar lagu keediyo hilibka halka ay dhaawacmeen toddobiyo toban kale waxaana muddo kooban xirmay afarta garoon ee caasimadda warkii duhurnimana dhegaystayaal xilligan waa naga inta idina waad ku mahadsantihi dhegaysiga warkeena wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu